إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa isniin toddobai labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhinaca kalena ku beegan lix iyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyaad hubaysanaya dad xooldhaqata ah ku dilay gobolka galgaduud mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa si adag uga hadlay hanjabaad uu cali jeete u diray dadka shacabka ah ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan dowladda maraykanka ayaa xukun adag ku riday nin soomaaliya oo ku eedeysay inuu lunsaday lacag badan dhulgariiro iyo foolkaanooyin horle ayaa laga soo sheegaya qaybo ka mid ah dalka etoobiya dowladda federaalka ayaa sheegtay in ciidamada masar iyo etoobiya ay qayb ka noqon doonaan howlgalka magaciisa loo soo gaabiyo ee eu som ee ciidamada shisheeye dowladda xabashada etoobiya ayaa la sheegay inay waddo qorshe halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed intaas waxay ahayeen qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan iminkana u diyaar garoobaya isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo dhan maleeshiyaad hubaysan ayaa dad xoolo dhaqataha ku dilay gobolka galgaduud faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaaraa cali aadan xasan
xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ay maleeshiyaad hubaysan oo habqabiil u abaabulan ay xalay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka galguduud weerarkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan dhanka koonfur kaga beegan degmada caabudaaq ee gobolka galguduud waxaana ka dhashay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac maleeshiyaadkan ayaa waxaa dadka i dileen ku jira nin xoolo dhaqato ah iyo xaaskiisa kaas oo iyagoo hoygooda jooga ay rasaas ooda ugu qaadeen maleeshiyaadkan mid ka mid ah odayaasha ku sugan gobolka galguduud ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen waxalay ha adugu laakiin hadda lama tilmaami karo lama tilmaami karo xataa wararka laga helaa taleefanada ma saxna ha waa dekanooyinka xulo oo guri guriga ha ha waa dekano waayo dekano waayo ma gaadmo waayo gaadmo waayo weerar safamaa maya dagaalama jirin waayaha waa rooraayeen deegaanada ka tirsan gobolka galguduud ayaa waxaa kusoo laalaabta dilalka ay geysanayaan maleeshiyaad kubaysan kuwaas oo ay hurinayaan xubno ka tirsan maamulka la baxay galmudug mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa si adag uga hadlay hanjabaad uu cali jeete u diray dadka shacabka ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan mubaarak cumar ayaa faahfaahinta warkaasi inoo akhrinaya daahir amiin jeesow oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalk ayaa waxa uu si adag uga hadlay hadal ka soo yeeray cali jeete xilli uu khudbad u jeedinayay maleeshiyaadka macwisleyda oo isku soo ururiyey cali oo muddooyinkii dambe aad ugu walaacsanaa awoodda ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku leedahay gobolka hiiraan iyo weerarada ay ka fulinaysa deegaanada kaabiga ku haya magaalada beledweyne ayaa sheegay in dadka shacabka ah ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ay ula mid yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona sheegay in dhowr mar ay ku jabeen dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee gobolka hiiraan fays wanaan galnay oo waa ku noqonay oo waa ku noqonay oo waa ku in badan ayaanu ka wada hadalnay dagaalka inaan iska xawilno meesha aan shabaab xabadda kula ridno oo aan shabaab ugu tagno cid kastoo joogta waa shabaab cid kastoo joogta shabaab waa waayo aniga maan tago adiku maa tagtaan maa la joogi kartaan cid kastoo joogta shabaab waa daahir amiin jeeso oo si adag uga jawaabay hadalka ka soo yeeray cali jeyte ayaa tilmaamay in arrintaasi ay tahay mid lala yaabo oo aan sax ahayn isagoo intaa ku daray in ciidanka uu cali jeyte u qudbeynayay ay yihiin maleeshiyaadkii dhowaan laisku soo aruuriyey ee isbaarooyinka dhigtay qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaan arkayay cali jeyte oo dhahaya ninkaan meesha ugu tagno waa shabaab subxaan allah waa anoo iri ciddiin aboorey ugu tago oo shabaab la nool shabaab xoogay ku soo galeen awoorey iyo booco iyo xoogay ku qabsadeen soo ma ninkan ugu tago waa shabaab haddaan idhaahda qalad waa dhowr iyo toban sano ay shabaabka la nool yihiin dadkaas hadallada wax naga sii hallayn karo ayay ka mid tahay ninkan meesha ugu tago waa shabaab dadka la joogo waxaa la joogo hooyaday aabbahay walaalkay abtigay eesinkayga oo dhammaa la joogo oo aan shabaab ahayn dadka la joogo waa hadal kicin dad kicin noqonayso dadka la joogo shabaab iyo dadka la joogo waa in la kala saaraa waxaase la rabaa dhib qaad dhib kala u qaad haddii jidkii bari ee naga xirmiyee macaawislaydeeni ay dhigteen isbaarooyin fara badan in haddana galbeedka loo gudbinaa la yidhaahdo isbaarooyin kala dhigtaan ama ay dadka dhibaateeyaan ayada ruuxeeda fikir saliim ama noqonayso hadalkan ka soo yeeray cali jiite ayaa ku soo aadaya xilli ay ku fashilmeen dagaalkii laba sano ka hor ay ku cilaamiyeen deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo dhexalsiiyey dhabarjab iyo dhaban haysi iyadoona xeryahooda iyo xarumahooda lagu ekeeyey silsilado weeraro ah kuwaasoo dhexalsiiyey khasaare naf iyo maalba leh dowladda maraykanka ayaa xukun adag ku riday nin soomaaliya oo ku eedeysay inuu lunsaday lacag badan warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi mukhtaar maxamed shariif oo ah nin soomaali ah ayaa ka soo muuqday maxkamad ku taalla dalka maraykanka kaas oo ay xukuumadda washington ku riday xukun adag mukhtaar ayaa waxa ay dowladda maraykanka ku eedeysay inuu isdabamarin ku sameeyey lacag dhan laba boqol iyo konton milyan oo dollar waxaana ay ku xukuntay xabsi dhan toddoba iyo toban sano ninkan soomaaliga ah ayaa gebi ahaanba iska fogeeyey eedaynta loo soo jeediyey waxaana isla kiiskan ku weheliya lixdan ruux oo iyagana loo haysto wax isdabamarin wararka ayaa intaa ku daraya lacagahan la sheegay in ninkan lunsaday uu ku iibsaday hanti maguurto ah iyo maalgashi dibadda ah oo aan la aqoon halka ay tahay haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo dad haysta dhalashada soomaaliya maxkamadaha maraykanku ka soo hormuuqdaan dalkan ayaa waxaa marar badan lagu xukumay dhallinyaro soomaali ah kuwaas oo lagu eedeynayo kiisas kala duwan oo la sheegay inay ka geysteen maraykanka shan iyo labaatankii bishan aan ku guda jirno ee janaayo ayay ahayd mar sidan oo kale maxkamad ku taalla magaalada taxon gobolka arizona ee dalka maraykanka lagu xukumay laba nin oo soomaali ahaa oo da'dooda lagu sheegay lix iyo labaatan jir iyo shan iyo labaatan sano jir kuwaas oo laga qabtay garoonka diyaaradaha ee taxon iyagoo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ka mid noqdaan kooxaha jihaadiyiinta ku sugan daafaha dunida dhulgariiro iyo foolkaanooyin horleh ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid a dalka etoobiya maxamed qaasim ayaa warkaas inoo akhrinaya dhulgariiro iyo foolkaanooyin hor leh ayaa ka qarxay qaybo ka mid ah dalka itoobiya mar kale waxaa dalka itoobiya kasoo cusboonaaday dhulgariiro iyo foolkaanooyin kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka deegaanka inta u dhexaysa magaalooyinka awaash ilaa naasareed ama adhama ayaa ah halka ugu daran ay ka dhacayaan dhulgariirada iyo foolkaanooyinka deegaan u dhow magaalada dabrabihan ee gobolka amxarada ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha laga soo tabinayo musiibooyinkan maalmihii lasoo dhaafay waxaa si isdabajoog ah dalka itoobiya uga dhacayay musiibooyin rabaani ah waxaana socda barakac xoogan oo ay samaynayaan dadka itoobiyaanka ah dowladda federaalk ayaa sheegtay in ciidamada masar iyo etoobiya ay dhammaantood ay qayb ka noqon doonaan howlgalka magiciisa loo soo gaabiyo ee yuusom ee ciidamada shisheeye warkaas waxaa la diyaaraa cabdiraxmaan beder axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa wuxuu ka shanqariyey in ciidamada etoobiya iyo kuwa masar ay ka mid yihiin howlgalka cusub ee magiciisa loo soo gaabiyo ee u som ee ciidamada shisheeyaha wuxuu sidoo kale sheegay fiqi wakhtiga ay imaani doonaan ciidamadan ka kala socda dowladaha isdiidan ee masar iyo ethoobiya isagoona xuseen muddo saddex bilood gudeed ay ku imaani doonaan labada ciidan ee ka kala socda masar iyo ethoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk wuxuu sidoo kale sheegay inay socdaan wuxuu ku tilmaamay wadahadal la farsamo oo ciidamada ethoobiya lagu keenayo soomaaliya si wadajirna loo saldhiga ciidamada masar iyo kuwa ethoobiya fiqya ayaa wuxuu sidoo kale ka shanqariyay inaysan jirin wax khilaafa u dhexeeyo dowladda federaalk ee uu hogaamiye xasan sheekh maxamuud iyo dowladda xabashida ethoobiya mana jirto sabab cadoo loogu diiday inay ka mid noqdaan howlgalka cusub ayuu yidhi axmed macalin fiqi hadalkan ka soo yeeray dowladda federaalk ayaa imaanaya xilli dhowaan xasan sheekh uu laba safar oo kala duwan ku tagay dalalka masar iyo ethoobiya oo aan heshiis ahayn waxaan xusid mudan in xasan sheekh uu ethoobiya u ogolaaday inay qaadato badda soomaaliya warkaan dhegeystayaal fiidnimadan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda xabashada etoobiya ayaa la sheegay inay waddo qorsho halis ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed cabdulkhaaliq macali cabdiweli ayaa inoo akhrinaya warkaan taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka cabdisalaan guuleed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda xabashida etoobiya ay waddo qorshayaal halis gelinaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed isagoo soo xiganaya hay-ado reer galbeed ah ayuu cabdisalaan sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku socdo biyaha webiyada shabeelle iyo jubba ee mara soomaaliya kadib markii etoobiya ay xirtay biyihii webiyadaasi kuna leexisay biyo xereenno waaweyn oo kii ugu dambeeyey dhowaan dah furay abey axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabshida etoobiya iyadoona doonaysa markii ay robab xoogan da-aan ay mar keliya soo fasaxdo biyahaas qatar weyn oo kusoo foolle ummadda soomaaliyeed oo kusoo foolle nolosha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed webiga shabeelle iyo jubba khatar aad u weyn ayaa kusoo foolle hay-adda faw iyo magasiin la yidhaahdo hydrological science journal iyo hay-adda la yidhaahdo swalim oo faw ay samaysay faw la shaqaysa waxa ay sheegayaan ooy rekood dheer ka sameeyeen waxyaabaha webiyada soomaaliya yimaada ee etoobiya ka yimaada siday hoos ugu dhaceen siday sanadba hoos ugu dhacayaan sanadba sanad ka dambeeyey inay hoos usii dhacayaan deg dega ayay hoos ugu sii dhacayaan biyihii waxa ay ka digayaan oo ay ka hadlayaan in ugu yaraan afar daam ama afar biyo xireen la sameeyey waxaa lagu leexiyey biyihii webiyadaas ayaa la leexiyey dabcan biyaha marka la leexinayo waa marka aan roobku da-aynin oo biyuhu caadi isaga socdaan khatarta kaloo timaada markii roobabku ka da-an buuralayda etoobiya webigu soo soo fataho in biyahaas har mar lasoo fatahayo oo lasoo fasaxayo ayagoo xawli ku socda inay dhulkii oo qallalan imaanayaan hal marna ay kor marayaan waana sababta ay daadadka ba-ani soomaaliya uga dhacaan waa arrin alarmin ah waa arrin khatar ah waa arrin u baahan ogaasho iyo ka fekerid iyo maaragtay iyo iyo in mas-uuliyad sare u baahan cabdisalaan oo sii hadlaya ayaa waxa uu intaa ku daray in etoobiya qorshaheedu aanu ahayn oo keliya xiritaanka biyaha webiyada balse ay dhanka kale ku tala jirto sidii ay soomaaliya ugu soo xiri lahayd dhanka badda iyo marinka adduunka ee muhiimka ah ee baabulmandab etoobiya haddii ay boqolkiiba siddeetan toddobaatan dadkaada kamida gaajo u dilayso ayadoo ku talagal u samaynaysa waxaan isleeyahay waxba kama bedelna inay weerarka ugu soo qaadday ku duqayso saaxiibtinimana ma taalo is-afgaranna meesha ma yaallo macluul iyo gaajo iyo oon iyo dhibaatay dadkaadii kuwa la dabacsan yihin wayna wada waxaan kaloon rabaa idan inaan meeshaan ka caddeeyo waxaa laga digayaa etoobiya hadday ciidamadooda badda soomaaliya ee badda cas yimaadiin meesha la isku haystoo layidhaha baamulmandab oo soomaaliya ilaahay daris uga dhigay ahna meel marinkeedu uu yahay wax maaragtay muhiimiyad weyn weyn adduunka istraatiijikali uu yahay waxa khayru caadi ah wadamada acceska u leh ama dhulkooda uu yahay ama baddooda uu yahana saameyn weyn adduunka ay ku leeyihiin haddii badda cas etoobiya maraakiibteeda dagaalku yimaado biyaha hadda ay kaa xirayso webigii ka imaanaysay kaa xirtay ee kaa xiraysaa waad aragtay markii etoobiya meelaan ku arkayay markay webigii masar ka xirtay soomaaliya ka xirtay ilaahay caqabad wuxuu u keenayaa inay biyo iska soo burqaan oo dhulkii sii kala furtaba etoobiyaanka sii kala furunaa dhulkoodii oo fulkaanow iyo daadad iyo dhul jeex ku yimid laakiin waxaan rabaa haddii biyaha ay kaa xirtay webigii kaa soo baxay kaa xirto adigana aad u ogolaata badda waxaan kuu sheegayaa soomaaliya etoobiya inay kaaga awood badi doonto badda haddii etoobiya markabkeeda oo baddaas yimaado waxaad ogaataa inaadan maalin dambe cid wax kaa weydiinayso jirin baddaas xabashida etoobiya haddii shalay ku doodayeen in bad la siiyo maanta waxa ay qorshaheedu koowaad ka dhigtay sidii ay ummadda soomaaliyeed u baabi'in lahayd jiritaankeeda waxaana marba marka ka dambaysa bannaanka u soo baxaya cadaawadda gaamurtay ee ay etoobiya u hayso ummadda soomaaliyeed warkii dhegaystayaal fiidnimadan aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan caawa inaga intaa